barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaadaha sagaaliyo tobanka bisha febraayo ee sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa shantii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada boosaaso loogu qabtay dood cilmiyeed ku saabsan dowlad wanaagga in badan buu socay runtii laakiin waxaa laga qadan karay dhowr waxyaalood waxaa horta aan dareenay dhalintii inay danaynayso maanta in siyaasadday danaynayaan oo dan weyn runtii ay ka hayso oo haddii barnaamijkaasoo kale loogu yaray mid lamid a ay soo ururayaan oo jecel yihiin dhegaystaan kow marka danayn baa nooga soo baxday sidaa oo kalena waxaad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelannay orodyahanka reer jabuuti ayaanle sulaymaan barnaamijka intuu socdana waxaan ka marnayn
ciyaarihii ayaad iyaguna maqli doontaan haddii eebba idmo marka horese ku soo dhowaado warkii dunida
ganacsatada soomaalida ee qaadka ka keenta dalka kenya ayaa ku hanjabay inay joojin doonaan soo dejinta qaadka laga bilaabo maanta ganacsatadan oo ka hadlaya garoonka diyauradaha ee muqdisho maanta ayaa sheegay in hadalkoodu jawaab u yahay hadal ay tilmaameen in laga soo xigtay beeralayda qaadka ee waddanka kenya dowladda soomaaliya ayaa iyaduna wax tallaabaha ay weli qaadin tallaabadanse waxay ku soo beegmaysaa iyadoo labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya ay ka dhexayso xiisad diblomaasiyadeed
lix iyo toban gobol oo ka tirsan maamulka goboleedyada maraykanka ayaa mardhow weydiisanaya maamulka madaxweyne donald trump kadib ku dhawaaqidii xaaladda deg dega ah ee si uu u helo dhaqaale uu ku dhiso derbi uu dhex dhigo mexico iyo maraykanka xeerilaalayaasha gobolladaasi oo uu hogaaminayo xeerilaalyaha gobolka california ayaa shalay dacwad ka xareeyey maxkamad heer federaala oo ku taalla gobolkaasi california magdhowgan ayay madaxweynayaha madaxweyne maraykanka iyo maamulkiisa ku eedeynayaan in xaaladda deg deg ah ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ay sharci darro tahay dhibaatana soo gaarsiinaysa gobollada iyo dadka ku nool maadaama ayay yidhaahdeen xaaladda deg dega ah darteed uu madaxweynuhu dhaqaale ka qaadanayo mashaariicda la dagaalanka maandooriyayaasha dhismayaasha xoogga dalka ay ka wadaan gobolladaasi iyo hay-ado kala duwan oo fulinta amniga ka tirsan shiinaha ayaa maraykanka ku eedeeyey inuu isku dayayo inuu ishortaago horumarka shirkadaha isgaarsiinta shiinaha kadib markii maraykanku uu sheegay in qalabka qaar ee shirkadaha isgaarsiinta shiinaha ay isticmaalaan ay u isticmaalaan basaasidda macaamiisheeda shisheeyaha afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha geng shuang ayaa isniintii sheegay in maraykanku uu dhoodhoobayo marmarsiyo aanan jirin islamar ahaantaasina adeegsanaya ajenda siyaasadeed si uu waxyeelayo warshadaha shiinaha afhayeenka ayaa tallaabooyinkaasi ku tilmaamay kuwa aan caqliyan sax ahayn islamar ahaantaas inaan cadaalad ku fadhiyin madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence oo yurub ka hadlay toddobaadkan ayaa sheegay in qalabka shirkadda isgaarsiinta ee huwaayo waddanka shiinaha loo adeegsado qaarkeed basaasida dadka waxaana uga digay saaxiibadiisa yurub inay isticmaalaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta dhallinyarada wax ka barta jaamacadda magaalada boosaaso ayaa ka qaybgalaya dood cilmiyeed ku saabsanayd faa'iidada dowladda wanaagga wariyaheenna magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa ahmiyadda aqoon isweydaarsiga ka waraystay burhaan maxamed cali oo madax ka ah dalladda irshaad oo iyadu soo qaban qaabisay dood cilmiyeedkan
barnaamijkan dalladda irshaad ayaa soo qabanqaabisay waxaana uu daaranaa waxaana soo booqday oo ka soo qayb galay xafladda caleemsaarka madaxweynaha cusub ee puntland dad badan oo qoyahana oo ka yimid koonfurta soomaaliya caasimadda ka yimid dadkaas marka waxaa ka mid ahaa dakaatiro ee ka socotay jaamacadda muqdisho baana booso soo booqday markaasaan waxaan ku talagalay fursadda inaan ka faa'idaysano marka barnaamij ku saabsanaa ee barnaamijka siyaasi ah oo ku saabsanaa wacyiga dowladnimadii soomaaliya ee dhismaheedii iyo burburkii ayay ka hadlayeen runtii danayn weyn baa ka muuqatay dhalinyaro badan afar boqol ka badan baa soo qayb gashay hoolkii waa lasoo buuxiyey dadka qayb baa istaagnayd marka aad bay marka looga warramay mashaakishii keentay dowladdii soomaaliya inay burburto caqabadaha hadda hortaagan tan hadda jirta oo aan dhisanay inay horey u socoto waxyaala caynkaas laga naqaashay oo dood ku saabsanayd oo dakaatirada wax laga weydiiyey dhalintuna aad bay runtii uga xamaasiysana barnaamijyada siyaasiga in hadda ay la taagan yahay xilligii loo dhaqaaqi lahaa dalka in lagu aruursho hab fikir lagu aruursho iyo hab mataqaana xisaab lagu aruursho oo dalku aysan wax kala qaadin intaasoo dhalinyaro ah in ay dalladda irshaad isku keento oo jaamacadaha magaalada boosaaso dhigta qaar baa xataa gobollada ka yimi oo goobta joogay ujeedadaa ka lahedeen burhan muxuu ahaa marka waxay yuusuf u ahayd wacyigelinta horta iyo inaan barnaamijka waxa uu soomaalida waxay tiraa war lahelayaab tale lahel marka xoog wuxuu ahaa inaan wacyigelino dhalinyarta oo lagu wacyigeliyo dowladnimada iyo qiimahay leedahay iyo qofka soomaaliga ah waxaa inaga maqan runtii inay dowlad tahay dowlad shaqo ina siisa dowlad waxbarasho ina siisa dowlad tacliim ina siisa dowlad ina difaacda dowlad dadkeena banaanka jira oo maatada ah soo aruurisa dowlad macnaha dowladnimadaasa inaga maqnayd oo wacyigeeda runtii inta hadda joogta ay u badnaayeen dad ama dowladdii kadib dhashay oo wacyiga xilliga dowladla-aanta kusoo beegmay oo aan adeeg dowladeed iyo dowlad mataqaanaa muuqaalkeed adag dadkaas marka in dowladda loo sharaxo oo dadkaas ay ka dhageystaan dabcan dadka khubarayada kan ahaayeen oo dad runtii siyaasadda muddo ku jiray ahaayeen marka wayna danaynayeen runtii iyaguna way danaynayeen dadka inay la hadlaan oo wax u sheegaan dhalinyartuna in la wacyigeliyo oo ay barnaamijkaas runtii fahmaan waxaa kaloo runtii alaaweysna ku jiray dooda ku jiray doctor cabdisalaan ciisewe oo jaamacadda bariga africa ka tirsan akaadamiyadda qayb ka tirsan oo isna qayb ka qaatay barnaamijka laakiin isagu boosna la joogay maxaa si gaara marka dhalinyarada loogu wacyigeliyey oo aad nooga sheegi karaa maadaama barnaamijkanu saacado badan soconaya waxaa in badan buu socay runtii laakiin waxaa laga qadan karay dhowr waxyaalood waxaa horta aan dareenay dhalintii inay danaynayso maanta in siyaasadda ay danaynayaan oo dan weyn runtii ay ka hayso oo haddii barnaamijkaasoo kale loogu yaray mid lamida ay soo ururayaan oo jecel yihin dhegeystaan kow marka danayn baa nooga soo baxday waxaa nooga soo baxday dadka haddii waxyaalo muhim ah oo noloshooda taabanaya looga warramo oo inay imaanayaan oo ayagoo xataa maqrarkii meesha qayb ku tukatay markiiba ma dabdhicin barnaamijkaasi marka waxyaalaha waxaan dareenay haddii wax muhima loo keeno oo ay noloshooda iyo waxay dareenayaan la xidhiira inay meesho soo ururayaan waxaan kaloo dareenay inay loo baahan yahay dadka aqoon-yahanka ah oo runtii mujtamaca koolka ah haddii ay dadka la hadlaan dadku inay u imaanayaan oo isku xirkaas halkaa ka yimaadaan oo khibradda inay ka qaataan dadkaas ka qaataan dabcan cabdiramaan cabdiraxmaan baadiyo wuxuu ka mid ahaa soomaalida runtii dadka aad u jecel kamid aqoon-yahanka ah dhallinyarta ku dhow marka taasna waan dareenay waxaa noo soo baxday maanta kadib in waxaa dadka midayn kara oo isu keeni kara inay tahay in ay axsaab ka mid noqdaan oo dowladda hadda bilatay oo curatay mataqaana hadda la doortay iyo ta soomaaliya oo ka horeysa inay intaba u socdaan dhinaca dadka u socdaan oo ah dadku in la aruursho oo lagu aruursho fikir ay wada aaminsan yihiin axsaab ay ka tirsan yihiin ay ku tababartaan nidaamka dowladnimada kasoo bilaabaan axsaabta aysan ka bilaabin wasiiro iyo agaasimayaal aysan ka bilaabin kasoo bilaabaan inay gobollada ay kasoo galaan degmooyin kasoo galaan axsaabta soo matalaan oo iyagoo markaa soo dhismay oo wixii garanaya nidaamka sistamka dowladda garanaya oo tababartay ay dowladda soo galaan madax laga soo bilaabin qofka wasiir hadduu noqdo marka dameel u dhaqaaqa ma leh maadaama barnaamijkan siyaasad looga hadlayay iyo arrimaha wadaniyadda dhallinyarada badanna ay yimaadeen ustaad burhaan ma qabta adiga dhallinyarada xilligan inay aada u xiiseynayaan arrimaha siyaasadda iyo ka sheekaynta dabcan ha gobolkeenna waa la dhahaa way jecel yihiin runtii way daneeyaan waxaa kaloo qariib ahay aada cajiib ahaydna waxay ahayd in su-aalihii la kala maarayn waayey oo dadkao dhan raba ina su-aal ay weydiiyaan mataqaanaa aqoon-yahankii meesha kasoo jeesiyey marka danayntaas waa muuqataa runtii waxay ka muuqatay su-aalahooda waxay ka muuqatay imaanshahooda waxay ka muuqatay ididilada ay qabaan waxay ka muuqatay niyad ilaa hadda niyad inay jirto oo dadku aysan niyad jabin oo ay u baahan yihiin hadday dad mas-uul ah iyo dad mataqaana runtii danahooda ka taliya inay iyana ay jecel yihiin dowlad jecel yihiin dadkaan wada dowlad jecel weeye laakiin dadka hogaamin lahaa bay u baahan yihin inay helaan runtii runtii haa waa isleeyahay haa waa isleeyahay waana sheegay way ka muuqatay runtii barnaamijyada siyaasiga ahi iyo wacyiga hadda jira waxaa u badan oo dhallinta kusoo istaagaya waxay tahay in barnaamijyada siyaasiga laga hadlo dowladnimada iyo muwaadinnimada iyo wax la wada leeyahay in loo sheego wax la kala leeyahay dadku waa badan yihin lakiin wax la wada leeyahay runtii ay ka muhiimsan tahay wax qof qof loo leeyahay dowladnimadan ugu horreysa wax la wada leeyahay dadkan ka badan marka wacyigaasi inay jiro oo dadku ay jiraan oo madaxweynayaashu dadka la hadlaan oo barnaamijyada dadka aqoon-yahanka dadka ay la hadlaan oo dadku xog baysan hayn oo xog la siiyo dhulka la jeclaysiiyo oo diinkooda mataqaana iyo dalkooda la jeclaysiiyo taasaa runtii dhalinyartu aada uga ooman tahay uguna heelan yihiin
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay burhaad maxamed cali oo u warramayey wariyahayaga yuusuf oo boosaaso inooga soo warrama
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan f m ta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm ta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnoow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhinacii heesaha ayaan markan jaleecaynaa heesta ha saldhigo ee fanaaniinta mataan iyo salma saldhigo iyo boqol mataan iyo salma dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa barnaamijka dhallinyarada maanta idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha jamaal axmed cismaan oo stuudiyaha ay ugula sugan ayaa inoo haya
aad baad umadsan tahay jaamac kulan wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la ciyaari doona kulan ka tirsan james leaga balse dhinaca iyo ingiriiska eve kaabka kulan ka tirsan ayaa shalay dhacay naadiyada chelsea iyo manchester united ayaa waxa ay yeesheen kulan la wada sugayay indhaha lagu hayay gaar ahaan wareega shanaad oo labada kooxood ay markaa is arkeen naadiga kubadda cagta chelsea ayaa mar kale guuldaro xanuun badan la kulantay waxaana loogu awoodronaaday laba gool iyo waxba oo naadiga manchester united oo dhowaantan guuldaradii ugu horreysay tan iyo tobabarahooda cusub solsha uu la wareegay la soo diristay kadib markii james leaga b s g ay guuldaro kala soo kulantay waxaana labada gool nadiga kubadda cagta ee manchester united ay markaasi kaga badisay naadiga kubadda cagta ee chels u dheliyey ciyaaryahanada bogba iyo herera sidaa daraaddeed waxaa naadigu ay u soo gudubtay wareega kwatafaanalaha waxaana ay isku aadeen oo la isku aadiyey iyaga iyo wolvis kooxaha kale ee soo baxay waxa ay kala yihiin swan syria ayaa la dheeli doontaa naadiga manchester city watford iyo crystal palace ayaa sidoo kale isla ciyaari doonaa halka milwall iyo brighton ayna wada ballansan yihiin oo ay ciyaari doonaan kulammada champions leaga maanta dhici doona waxa ay yihiin oo kooxuhu ay isku arki doonaan kulanka liverpool iyo bayan munich kulankan ayaa ka mid a kulamaha xiisaha badan ee isha lagu hayo waxaana labada kooxood midba mid kale wuu doonayaa ama ay doonaysaa inay ka adkaato kooxda si ay rajo ugu sii yeelato inay horyaalka champions leaga ugu sii nagaato islamar ahaantaasina ay hore u sii socto bayan munich ayaa waxa ay badisay hal kulan toddobadii kulan ee ay la ciyaartay naadiga liverpool waxaana ay ahaayeen markaa mid ay afar marbareejo gashay laba jeerna laga awoodroonaaday waxaase labada kooxood ay yihiin markaa kooxo hadda ciyaar wanaagsan soo bandhigay muddooyinkii ugu dambeeyey liverpool iyo bayan munich ayaa waxa ay yurub koobka yurub ama champions leaguega ay kulmeen sanadkii ii iyo kii samafaanaalihiisa markaasoo liverpool ay dhinaca goolal tirsiga gooli gool hore ugu sii gudubtay markaasina waxay ahayd kulankaas naadiga liverpool ay kaga adkaatay bayamunich bayamunich ayaanan hal markaa dhalinin gool naadiga kubadda cagta liverpool oo ay anfield kula dheeshay saddex kulan oo markaa inta la xasuusto taariikhda hadda labadaasi kooxood cidda badisa waanu arki doonaa kulanka kale ee dhexi doona waxauu yahay kulanka ay wada ciyaari doonaan naadiyada olombic leon iyo barcelona barcelona ayaa waxa ay doonaysaa inay ka adkaato naadiga olombic leon oo ay marti u tahay waxaana labada kooxood sidoo kale leon iyo barcelona markii ugu dambeysay ay wada kulmaan ay ahayd toban sanno ka hor kulmo oo noocan oo kale ah markaas oo wareega toaad champions league ay kuwada hardameen barcelona ayaa ku awadroonatay lix iyo saddex dhinaca goolasha marka laysku geegeeyo lion iyo barcelona ayaa labadooduba waxa ay yihiin kuwo ilaayo hadda gruubyada marka la fiiriyo champions leaguea laga soo awadranin islamar ahaantaasina kulmadii ay ciyaareen ay ahaayeen kuwo guuldaro iska ilaaliyey waana arki doonaa kooxda badisa galabta maalinta brita waxaa sidoo kale dhici doona kulamo kale oo isla champions leaga ka tirsan waxaana wada ciyaari doona naadiyada atletico madrid iyo yuventus kulankaas ayaa ka mid a kulamada indhaha lagu hayo ee xiisaha badan shalka waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee manchester city yuruba league ayaa sidoo kale waxaa labada kooxood ee maalinta khamiista kulamo xiise badan ayaa dhici doona balse waxaan idiin soo gudbin doonaa hadba kooxuhu sida isku arkaan iyo natiijooyinka markaasi marka ay dhammaadaan kadib soo baxa xubinta ciyaarahana halkaas haynoo joogto
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo diyaariyeen inala la socodsiinayo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada qadar aan idhaahdee qodobadii warka ugu doorka roonaa ganacsatada soomaaliya ee qaadka ka keenta kenya ayaa ku hanjabay inay joojin doonaan soo dejinta qaadka laga bilaabo maanta ganacsatada oo ka hadlayay garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa sheegay in hadalkooda uu jawaab u yahay hadal ay sheegeen in laga soo xigtay beeraleyda qaadka ee dalka kenya dowladda soomaaliya ayaa iyadu wax tallaabo ah weli qaadeen tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya ay ka dhaxayso xiisad diblomaasiyadeed dhankan maraykankana lix iyo toban gobol oo ka mid a maamul goboleedyada maraykanka ayaa magdhow weydiisanaya maamulka madaxweyne donald trump kadib ku dhawaaqidii xaaladda deg dega ah si uu u helo dhaqaale uu ku dhiso derbi uu dhex dhigo maraykanka iyo mexico xeerlayaasha goboladaasi oo uu hogaaminayo xeer ilaalyaha gobolka california ayaa shalay dacwad ka xareeyey maxkamad heer federaal oo ku taala isla gobolkaasi california magdhowgan ayaa madaxweynaha maraykanka iyo maamulkiisa ay ku eedeeyeen maamul goboleedyadu in xaaladda deg dega ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ay sharci darro tahay dhibaatana soo gaarsiinaysa gobolada ay dadkaasi ku nool yihiin maadaama ayay yidhaahdeen xaaladda deg dega ah darteed uu madaxweynuhu dhaqaale ka qaadanayo mashaariicda lagula dagaalamayo maandooreyaasha dhismayaasha xoogga dalka ay ka wadaan goboladaasi iyo hay-ado kale oo fulinta amniga ka tirsan dhinacaas iyo shiinahana shiinaha ayaa maraykanka ku eedeynaya inay isku dayayaan inay ishortaagaan horumarka shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi shiinaha kadib markii ay maraykanku sheegeen in qalabka qaar shirkadaha isgaarsiinta shiinaha ay u isticmaalaan basaasid macaamiisha shisheeyaha ah aad baad mahadsan tahay jaamac buulle jaamaca iyo kaasi ahaa oo inoo dulmaray qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka waxaanu dhegaystayaal ka cudur daaranaynaa in sida horodhaca barnaamijka idinkuu sheegnay inaan idiin soo gudbin doono waraysiga aynu la yeelanay orodyahanka reer jabuuti ayaa le suleymaan qaybtiisa labaad oo aan filaynay inaan idiin ciyaarno balse inoo suurgali weysay barnaamijyadeena dambe ayaanu jecelnaha inaan idinkugu soo gudbinno ee barnaamijyada dhalinyarada ha yeeshee heesta aad sii maqlaysaan waa fanaanka fu'aad cumar iyo heesta indhahayga
abbo kale aanmigana kumaan arage ado kaleba aanmigana gacalo oon kumaba arage adbo kale aanmigana kumaan arage ado kaleba aanmigana gacalo oon kumaba arage ubax aragka baxay iyo hidadiisu qalbiga ubax aragka baxay iyo hididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa timi hadi meel ma dhigana macan mays aroon ubax aragka baxay iyo hididadiisu qalbiga ubax aragka baxay iyo hididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa timi axdi meel ma dhigana macamays aroos axdi meel ma dhigana macamays aroos
indhahayga iyo codka halaasiga ee fucaad cumar dhegeystayaal waxaa u dambeysay barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan aniga oo ah jaamac buulla jaamac dhinaca farsamadana waa jimi tan iyo kulantina dambe ismaqal dambe oo xiise leh
hablaheena hawlkaaneegu hadda ugu ilwaa urxee afkaygu ammaanta u fududaaye afkayguna ammaanta gacalooy u fududaaye afkaygu ammaanta u fududaaye afkayguna ammaanta gacalo ooy u fududaaye inkastooy adduunyadu ay tahay ayaan qudha inkastooy adduunyadu ay tahay ayaan qudha adankaa ishaarte axmeel ma dhigana macamays aroos inkastoo adduunyadu ay tahay aylaada adbay ugu farxayane indhahayga aragtidaada adbay ugu farxayaane adbo kale aanmigana kumaan arage ado kaleba aanmigana gacalo oon